بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين إلهي بقى محد له waxaan dadkii ku soo nabad noqonay isagoo nabad iyo anagoo nabada aad baan ugu faraxsannahay waxaanu ku maqnayn sida ka warhaysaan safar aanu ugu maqnayn north america maraykan iyo canada oo aan isu soo maray oo uu ahaa ujeeddadiisu inaanu kala qayb gallo dadka reer somalilan sideed iyo tobankii mey oo idu baaldegayeen maalintii qaranka la soo noqoshadiisa iyo sidoo kale qaadh aan ururintii aanu u ururinaynay waddada cerigaabo oo halbowlo u ah horumarka dalka ahna waddadii madaxweynuhu dhagax dhigay muddana hawsheeda lagu jiray ee labaduba si wacan oo aad u qurux badan bay noogu qabsoomeen dadka reer somalilan ee halkaa jooga waxaanu kala qayb qaadanay markii hore ee dabaaldeggii sidoo kalena waxaanu dhex wadnay qaadhan ururintii labaduba si aad u qurux badan bay noogu noogu dhaceen dadka reer somalilan runtii dad soo jeeda ee jooga qurbaha dad soo jeeda oo aad ugu diyaargaroobay hadday tahay ciddii ka timaada dalka iyo si ay u soo dhoweynayaan iyo hadday tahay maalmaha qaranka iyo wixii qarannimada calaamaddeeda weynaynteeda intaba runtii dad u diyaaro u heegna bay ahaayeen waxaanu kala kulannay runtii qaabilaad fiican iyo qabuul wanaagsan oo ay hadday diyaargarow iyo qorshihii ahayd eighteen mayna ay si wacan u galeen hadday tahay qabuulkayna na aqbaleen ee qaadhaankii aanu ka doonaynayna si wacan oo qurux badan sida laga yaaba inay saxaafadda kala socoteen runtii wakhtigaanu maqnayn waxay ahayd laba wiig oo ay ku jirto safarkii aanu sii soconay labadii cishe aanu sii soconay aanu soo soconay saddex cishoo safara inta badan waxaanu ku jiray safar waxaanu waanu soconay waxaanu maraynay isu maraynay ilaa lix toddoba meelood oo waaweyn baanu isu maray oo ah goobaha ugu muhiimsan north america way jireen runtii goobo kaloo muhiima laakiinse waa qaarad ballaadhan oo aanu gaari kari weynay meelo badan oo runtii muhiimaha oo wakhtigu noo saamaxi waayey laakiinse intii aanu la kulannay ilaahay mahadii waxaanu kala kulannay khayr baanu kala kulannay sidii hore aan saxaafadda uga soo tebinay lix boqol iyo toddobaatan kun ayay ballan qaadeen dadka north america kanada iyo maraykan waxaa runtii aan aad iyo aad ugu ammaanayaa dadka north america waa dad shaqaysta oo runtii waxa weeye tacab iyo dadaal ku jira waxaanay noogu jawaabeen runtii wakhtigaa kooban bay noogu jawaabeen waxa weeyaan waxa weeye quuris iyo waxbixin noogu jawaabeen way jiraan dadka kale yurub iyo carabaaba ka darmin caraba oo aanan weli si toosa boqolkiiba boqol u tegin inkastoo ashkaas naga midi tagtay haddana yurub oo kale lacag intaa ka badan baa la ballan qaaday oo weli waxna na soo gaadhin waxna aanayna soo gaadhin laakiinse lacagtan waxay kaga duwanayd waxay ahaayeen individualis qof waliba uu isku qorayo waxa weeye uu wax isku qorayo meel la soo taaban kara leh waxaanu rajaynaa insha allahu tacaala inay soo xarooto biidni illahi tacaala weega soo socdana waxaanu soo gelin doonaa dadkii ballan qaaday iyo dadkii wax naga soo gaadheenba waxaanu soo gelin doonaa website-ka u gaarkaa waddada cerigaabo ee la yidhaahdo somaliland rose dot com ee la soo geliyo wixii donations ama deeqa ee la bixiyo kaas baa laga daalacan doonaa wixii wax bixiyey iyo wixii ballan qaadayba insha allahu tacaala ee dadka reer somaliland guud ahaan runtii waxaanu aad iyo aad ugu hambalyaynaynaa dareenkooda fiican halka kuwii joogayna waanu la soconay kuwii halka aan ugu tagnayna waxaa nooga muuqatay dareen fiican waxaanu aan leenahay aan wadno isku duubnida iyo waxa weeyaan ilaashiga qarannimada iyo midnimada qaranka loo midoobo aan ilaashanno si aynu uga midho dhalinno himiladeennii qaran waa mahadsanti gudoomiyaha horta kelmada odhan bismi illaahi raxmaan raxiim sidaa dee wasiirku sheegay waxaanu u tagnay waxa weeye waddada ceerkaabo waxaanu idiin sheegaynaa waddada ceerkaabo waxay midaysay qurba joogta somalilan meelay joogaanba waxa weeye qof kasta wuxuu u qaatay in waddadani tahay waddo muhiima oo dalka manfac weyn soo gelinaysa ama nabadgelyada ha noqoto ama dhaqaalaha isku xidhkaasi inuu noqonayo mid fiican waxaanu rajaynaynaa inay dhaqaalo badanna ay ku bixiyeen aad iyo aadna waxay ugu faraxsan yihiin waxa weeye horumarka somalilan maraso aad bay wararka ula socdaan dad badanna inkasta ay fog yihiin waxay ku hamiyayaan inay dalka yimaadaan oo indhahooda ku soo arkaan horumarka somalilan ay gaadhay salaanna waxaa naga gaadhsiiya shacabka somalilan hargeysa jooga de intaasumaan waxay kalena waa
dadku waxay ku tilmaamaan sharci iyo khibrad iyagoo dadku ku tilmaamaya inaad wax qabatay marna ma ku fadirtay inaad waddan madaxweyne ka noqoto marka maanta madaxweynahan dhisaya oo la shaqeeyaa oo aan garab taagana laakiinse maalinteeda iyo markeeda hay cala salaa iyo haddeeda Maadsan. Eh, ka sokasi ninka dee soka laba نعم.
wuxuu carrabaabay inay golaha wasiirada ku jiraan wasiiro shabaab iyo meelo kalaba ku xidhan sideed u aragtaa se maxaad maranaysaa arrintaa ku weydiiyey wasiirka Eh, hadday jirto anigu waan ka maqnaa dalkii sidaad u sheegaysaa oo eedayn ama shaksi ama golaha wasiirada eedeeyo isagaa caddayn doona laakiinse golaha wasiirada eh, waxa weeye al-shabaabna kuma jiraan dowladduna waa dowladdii uu soo doortay madaxweynuhu waana dowladda qaranka matesha waana ceeb qof reer soomaaliya inuu dadkii qaranka hogaaminaya waxaa ku tilmaamay mudana wasiir haddii aan dhinacayga su-aal ku weydiiyo dalka waxaa ka jira xaalad siyaasadeed oo qallafsan kadib markii xisbiga talada dalka haya kulmiya laba garab u qaybsamay Een, waxaa jira xubno badan oo xisbiga oo la xidhay hargeysiya berbera Een, waxaana ka dhalatay bal leeyahay musharaxnimada musabix cabdi Een, adigu soo aragtaa ku dhawaaqida mushabix iyo ku dhawaaqay musharaxnimada
Eh, qof waliba xaq buu leeyahay wuxuu ku dhawaaqaya laakiinse anigu wasiir baan ahay oo waxaan taageersanahay madaxweynahayga waxaana garab taaganaysaa sida madaxweynahayga isagaana musharxii ah isagaana anagu dhisaya waayahay magacay waa saara cadaare waxaan u samaa arrinta wadooyinka aad u tagteen mawduucan wadooyinka ee ee socda ee hore qaaraan ayaad soo bandhigteen qaaraanka hore aad soo bandhigteen ilaa hadda waxaa jira inaanu soo gaarin gacantiina ee waxyaaba badan oo laga badan haddana nod ameerika waxaad kala soo noqoteen iyo qaaradaha kala tagteenba in ballanqaad aad haystaan maxaad kaashaysaa xaal cayin soo gaadhay se waxyaabihii hore laga ballan qaaday marka aanad xaqiiqada dhinac u dhaafin Ee, horta dee iminka socod baan hayo kaashkaanu hayno ee, halka xisaab ku xisaabin maayo laakiinse waxa we- kaashdan lama qaado dunida iminka kaash jeebka laguma qaato laakiinse lix boqol iyo toddobaatan kaas ee waxna soo gaadhay iyo wax ee ay ururinayeenba dadku dabcan markay bixinayaan qaadhaanka waxaa ee, waxa weeye qaar akoonkay kaga jirtaa qaar waxa weeye jeeg bay ku keenayaan qaar kaash bay ku keenayaan qaar ayaamay ama bilay ka qaadanaysaa Ee, dabcan different eh, yacni eh, stageskaasay kala lahaayeen laakiinse markayna soo gaadho iyo baanu ka jawaabi doonaa hadalkaygana waxaa ku jirtay waxaanu ku soo bandhigi doonaa wixii ballanqaadana website-ka wixii la bixiyana website-ka marka waxbaa ka degdeg tahay wasiir waxaan ku weydiin lahaa anigu intii aad joogto waddamada ee maraykanka iyo kanada marka laga imaado shacabka somalilan aad kulanka la qaadatay ma jiraan mas-uuliyiin kale waddamada kale ah oo aad kala hadashay somalilan halka ay marayso Ee, dabcan way jireen dad kooban laakiinse runtii janis umaanaan helino inta badan waanu soconaynay ama mishinkii aanu eh, u soconay baa runtii aan badan noo saamaxayn laakiinse way jiraan Ee, qofku markuu mas-uul yahay dalkuu matalaayo cid kastay u suurta gasho oo janis uu ka hesho waxa weeye janiska wuxuu uga- uga matelayaa qarankiibuu ku matelayaa waxaanu ku gudbinayaa eh, wax- rabitaankii dad- bulshada iyo iyo wixii dana ee dalka iyo dadku leeyihiin